halkani waa raadiyo uxoriyo dhegeystayaal barnaamijkeena aragtida halgamaaga waxa aynu galabtaa ku soo qaadanaynaa dhibaatooyinka ay gumaysi kalkaalku dadweynaha u geystaan iyadoo aan buddigo uga dhigayno falalkii nacabnimada ahaa ee dhowaan ay maamulka puntland kula kaceen dadweynaha hogaadiniya barnaamijkan waxaa inoo soo diyaariyey xuseen nuur anigoo axmed gaaleeri ayaana idinla socodsiinaya dhegaystayaal dhaqanada wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed leedahay waxaa ka mid ah inuu qofku ka fogaado wax kasta oo ka soo horjeeda diintiisa iyo dhaqanada ay bulshadu aaminsan tahay inuu qofku ka gaajoodo wixii sharaf dhac u keenaya isaga iyo reerkiisaba ayaa ka mid a astaamaha lagu qiimeeyo gobonimada qofka qofkii aan xeerinin dhaqanka wanaagsan ee dhadhama raadin u galaa meel kasta ee aan kala soocin xaaraanta iyo xalaasha waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay calooshii u shaqayste qofka sidaas ahina ma qiimeeyo natiijada ka dhalan karta iyo dhibaatada ka iman doonta falalkiisa dhegaystayaal waxa aan la soconnaa in qarankii soomaaliyeed lagu soo burburiyey u adeegidda danaha cadowga ummadda waxaa kaloo aan ogsoonahay in la dhaafsaday sharaftii soomaalinimada iyo qarankii loo soo halgamayba madaxtinimo aan jirin iyo dana qabiil toddoba-iyo toban sano kadib markii la waayay qarannimadii soomaaliya waxaa maanta la filayay in qof kasta oo caqli lihii uu isweydiiyo yaa ka dambeeyey burburinta qarannimadii dalka iyo baaba'a ku dhacay ummaddii soomaaliyeed waxaa laga filayay qof kasta oo soomaaliyihii inuu ka xanuunsado dhibka soo gaadhay ummadda soomaaliyeed iyo sumcad darrada ku dhacday waxaase nasiib darro noqotay in ay weli kaalinta taagan yihiin qaar u hamuun qaba in la dhibaateeyo dadweynaha soomaaliyeed ama loo gacangeliyo cadowgiisii haddaba maxaa sabab u ah in kooxdani aanay dareemin dhibka lagu hayo dadweynaha soomaaliyeed oo ay u kala tartamaan raalligelinta cadowgooda dhegaystayaal waxaa la ogaaday qofka bini-aadamka ah markaa ujeeddada noloshiisa oo dhan uu ku soo koobo sidii uu raalligelin lahaa calooshiisa iyo danihiisa in uu u gacan galo qofka uu isleeyahay sandareero ayaad ka heli karaysaa taasi oo ka dhigaysa in uu la caqli noqdo xoolaha la daajiyo waxaan ogsoonahay in dadka isticmaala maandooriyaha ay addoon u noqdaan qofka marba daroogada gacanta ugu haya wax kasta oo uu qofku israaciyana waxa uu la mid yahay maandooriyahaasi dadka addoonta u noqday maandooriyaha ee uu ka lumay xakamaha noolashoodu waxaa la mid ah kuwa uu ku dhacay cudurka kursi jacaylka ee hamigooda oo dhammi u noqday inay madaxtinimo helaan iyagoo u maraya waddo kasta oo himiladaasi u suuragelinaysa burburka ku dhacay qarankii soomaaliyeed iyo dhibaatada haysata ummadda soomaaliyeed waxaa sabab u ah arrintaasi sababtoo ah sida ugu fudud ee ugu dhaqsaha badan ee dadka noocan ah ee xukunku madax maray ay kursiga ku raadsan karaan waa iyagoo soo kaxaysta cadowgooda oo ay ummadooda ku baabi'iyaan waxaan la soconnaa in uu isbedelay qotodobaaaniyosiddeedii markii ay kooxo saraakiilihii ay isu dhiibeen etoobiya laga bilaabo taariikhdaasi etoobiya waxaa u tegayay qaar u diyaar ah in ay wakiil uga noqdaan gobollo ka mid ah soomaaliya dhegaystayaal waxaan marnaba la iloobi karaynin hambalyadii mingistay oo siray keligii taliyaha hadda haysta etoobiya mala zinaawi markii ay ciidamadiisu galeen magaalada muqdisho oo sawirada ciidamada etoobiya lasoo saaray iyagoo dhex mushaaxaya xafiisyadii xoogga dalka soomaaliyeed mingiste oo dil kaga xukuman dalka etoobiya waxa uu ugu hambaliyeeyey mala zinaawi guusha uu gaadhay isagoo leh waxaa dhammaystirtay riyadii boqor minilega warqaddii taariikhiga ahayd ee boqor minilig uu u qoray reer yurub isagoo codsanaya in lagu taageero rabitaankiisa ah inuu badda hindiya gaadhsiiyo xadka etoobiya waxa uu ku qoray sida tan waayadii hore soohdinta etoobiya badda ayay ku sinnayd hase ahaatee kolkii ay weyday awood ku filan oo ay iskaga caabido xoogagii kiristaanka ahaana ay wax kaalma a taaran waayeen ayay xuduudihii badda gaarsiisnaan jiray u gacan galeen quwado muslimiina dhegaystayaal taageeradii uu ka waayay miniliga reer yurub waxaa maanta u dhammaystiray rag soomaaliyeed oo gacanta u geliyay dalkii soomaaliya wiilashii minilig uu kula dardaarmay qabashada soomaaliya gumaysi kalkaalayaasha soomaalida horboodaya waxaa ugu horeeya nimanka puntland maamula oo hadda isu qaawiyey in ay gumaystaha etoobiya ku sooraan dadweynaha tabaalaysan ee reer ogaadenya ee gobolladooda u soo qaxay marcadda muuse oo madax ka ah maamulkaasi lagu dhaliilay ciidamada etoobiya ee la filayo inuu keeno puntland oo arrintaasi wax laga weydiiyey waxa uu ku jawaabay isagoo kalsooni muujiyey annaga ayaa nagula dardaarmay oo naga dhaadhiciyey amxaaro lama heshiin kartaan waana inaad col ahaataan abidkiin dhegaystayaal waxa ay ka mid tahay arrintan nasiib darrooyinka ku habsatay ummadda soomaaliyeed qarnigii inaga tegay in ummadda ay hor kacaan qaar garaadkooda siyaasigii uu heerkaasi gaadhsiisan yahay oo aan kala garanaynin macnaha heshiis laba waddan dhex mara iyo in ciidanka waddankaasi aad dalkaaga u soo horseedo dhegaystayaal nimankan sheeganaya inay maamulaan dowlad goboleedka puntland waxa ay u muuqdaan inay u banbaxeen burburinta rajada ummadda soomaaliyeed ee ah in lasoo nooleeyo sharaftii iyo karaamadii ay ka lumiyeen ummadda laga soo bilaabo taariikhdii aan kor ku soo sheegnay laguma hayo taariikhda in shakhsi gumaysi u adeegaa uu guul ku gaadho adeegistaasi sidaasi darteed waxa aan ugu baaqaynaa dadweynaha sharafta lee reer puntland inay ka gilgishaan oo wax ka qabtaan dhibaatooyinka ay dabadhilifyadaasi u geysanayaan halganka gobonimo doonkii ogaadeeya dabadhilifyadu ha ogaadaan in gudubta laga galo dadweynaha soomaalida ogaadeenya aanay noqon doonin mid ka farxisa gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka labadaba dhegaystayaal barnaamijkeena aragtida halgamaagana galabta intaas ayaan ku hakinaynaa